tababar kunya ee kooxulka ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya oon ka diyaar garoobayaan sidii oon ku qiib qaadan lahaayana tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada s s c kaatumo iyo gobolka banaadir kaas oo lakuwada inuu soo ku furma magaalada muqdisho bilo diseembar ee sanadkan furitaanka tababarkii welibaa ku qiib galay wasiir ku-xeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha koonfur galbeed agaasimaha madaxtooyada agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo madaxda ururka kubadda cagta ee koonfur galbeed soomaaliya waxaana ku mid ay guddiga xiriirka koonfur galbeed soomaaliya oo meelo tababarka ku furmaya kalhadal ciyaartooyda iyo weliba ay ku hadaleena muhiimada tababarka masuuliyiya iyo ona ciyaartooyda siyana dardaaranka eedan in waqtiga iyo ilaaliyana waqtiga lahaysoona eedaan ku oobanya waqti yaro sidii geeki horma ah muddo sadde bil afar bil lahaysada jarti waqti la beeldaray jaray laakiin hata waqtiga la haysada soddoshan berow ciyaartaydin masin kuladardaaran fadaa lama qodob haddii ilaahay ara tan koraytamayba horta waqtiga eeda muhiiman ee in waqtiga la ilaaliy soddoshan berow soddoshantaasii bere lankasta hoob uuse ka xisaabtama sidii maamulkan geeka koonfur galbeed natiijinka sheena lahaay ka ciifidoona kakaa may aaminsanaana in guulli dirow laakiin hobad geeg kornoogdo aad eerta bariyey newana aajisana geekamase aadee hiraabta isbitaal in weda adoo cudurdaarka siimaaki adoo kinka jarnwaan ada suubida wal adiina iskhiyaantay unina khiyaanti u keliya meynoo faday madan intidaali waqti isgeli naftan koley macalinka guud mogonya oo xulka kooydoon hoo bilaar maalmaha daraare i tiimka kale shabeelada kuwayfadi waliba kool kuwayfada dhammaantii way kuwaya lankasta mayla fadeeya ogdaada lan hata gaara ho carrabaabano mase meelan wal ankirinyan maleh lankasta si isu inis muuja macalimiintan aragdu lankasta mayla faday inu tafdi naftis dadaala xirfadis hormari dhega nuglaan macalimiintan dheg reebtan walelaka arwaal hoob inta ku balkar inta ku bad kala dambayntaas sitaba horumarka deere guulinlaka deere laakiin hoob qanuuni jaro lambalanka kal walanqaba horumar may deerow isan hata halmagilatin halkin magamayba koonfur galbeedo koox koox dhan waxa ku tabi inkastoo xilli roobaana laga jara intiisan iska deyshan waqtiga la siinka talagalay iyo taymka la siin goboday waqtiga la kooyo waqtiga la bahow intii ilaalidan macalimiintiin doogu dhigdan unayna mar walbana garabkingeenna walwalba oo in sheegada oo la siinka hormariya fadi tan wasaarad ahaan mayba dadaalsha galaanahe intiiuna sheena fani meel walbaunan garacan ugu dambeyn agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax mahad cabdiraxmaan iyo weliba usoo ballan qaaday inay garab suurnaado doonaan xoolka koonfur galbeed inta ciyaaro dareerana dareema kortaan mas-uuliyadda intaas dhonyo qaadeen iyoona leynku garabbanna garabna laga siiya walise gaaran kama hadnagaane dhammaan baxda sboortska ee kasoo jeeda koonfur galbeed meel walbay joogaan ayagana ay soo fiirinayaan tababarkanagina waa noo bilowday waxaan rajaynaynaa dadka naga maqan inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay nagu soo biiraan annagana sannadan waxaan sameynaa si kastoon koob ku qaadi karno si kastoona koob ka qaadi karno yah masiin ku hagradadoonoob ilaahay era madun waliba waa langle neebiyimale lanki geeka inta umadunnan wali ahan bahaayt oo liin garab oo banaankan liin tubin oo la fiiriyo isna dhasiin falanqayahay waa markiin ku horeeytay xulka ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo aan ka diyaar garooban tartanka ciyaaraha maamul goboleed ee gobolka banaadir hore iyo waliba aan ka diyaar garoobo jirana magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kureed markii hadda goroonsho si casriya landhasi